bsmi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alhaniimatu liman shahida alwaqca alhaniimatu haniimada liman shahida qofkii xaadiray ayay u sugnaatay oo iskale alwaqcata dhacdada yacnii goobta ninkii xaadiray oo dagaalkeeda galay ayaa haniimada iska leh hore waxaan u sheegnay haniimada shan in loo qeybinaayo qeyb inay tahay khumus khumuskii axkaamtiisiiba wax ka mida ka soo hadlay waxna wuu soo wadaa qeybta kalena waxaa weeyaan afar meelood marka khumus laga bixiyo afar meeloodaa soo harayso afartaas meelood yaa iska leh waxaa iska leh liman shahida alwaqca waqcada qofkii xaadiray waqcada marka xaadiritaankeeda ama goobta xaadiriddeeda waxaa laga wadaa ninkii de goobtii dagaalkii toos u galay iyo ninkii meeshaas meel ka dhow ama ka ag dhow dhow la geeyey oo ninkaani u ahaay mid qoladan dagaalka ku jirto gurmad iyo qofkii u noqdo ama yacnii iyaga kaalmo u ah oo iyagana dagaalka dhinac kale ama dhufayska dhinac kale kaga jiraan waxay la mid yihiin qof waqcadii xaadiray oo kale ayb amaa ninkii goobtu markay dhammaato kabacdi yimaado isaga waxba ma helayo haniimadii waxba laga siin maayo ilaa inay dadkaas u ogolaadaan maahane oo iyagu haniimada mutaystay ayb qaala xadaanaa sadaqatu wa huwa sadaqatu bnu lfadl qaala ahbaranaa cabduraxmaan can maliki can zayd bni aslam can abiihi qaala cumaru radia allaahu canhu cumar waxa uu yidhi lowlaa aakhiru lmuslimiina muslimiinta kuwooda dambe oo gadaal dambe imaanaya haddaynan jiri lahayn maa fataxtu qaryatan magaalo ma aanan furteen ilaa qasamtuhaa waan qaybin lahaa beyna ahlihaa dadkeedaan u qaybin lahaa beyna ahlihaa macnaha dadkii dagaalka ka galay waay meeshaas oo magaaladaas qabtay ayaan u qaybin lahaa kamaa qasama anabiyu sala allahu calayh waali wasalama khaybara sida nebigu uu khaybar u qeybiyey oo kale xadiidkan marka aharkan cumar iyo tarjamada calaaqada ka dhexaysaa waxa ay tahay bukhaari wuxuu tarjamay alghaniimatu liman shahida alwaqca hadalkanuu keenay marka hadalkaas oo markaas tilmaamayo inay tahay cumar magaalooyinka iyo dhulalka iyo haddii uu qabto inuu masaalix caama uu ka dhigi jiray oo iyadu markaa uunan ka dhigi jirin inaanu qaybiyeen laakiin meesha laga fahmayo tarjamada iyo xadiidka meesha iska mudaabaqaynayaan waxay tahay arrinkan uu lowlaa aakhiru lmuslimiin haddii aynan ahaan lahayn dee wax kastoo haniima inuu qaybin lahaayo dadkii ilaa qasamtuhaa beyna ahlihaadaas waa meesha u ka rabo beyna ahlihaa beyna ahli lwaqca waaqicada dadkii joogay goobjoogga ka ahaa ayb tarjamada iyo marka xadiidka meeshaas iska mudaabaqaynaya ee dadkan gadaal ka imaanaya cumar uu sheegaya maxay yihiin marka lowlaa aakhiru lmuslimiin yacnii uu ka wadaa haddii khanaa'imtii iyo guushii ay u badatay horay meel walboo la qabtana loo qaybiyo dadkii dagaalka ka galay dadka gadaal ka imaan doono markii ay futuuxaadku yaraadaan ama dhulkiiba badankiis markii la qabto dadka gadaal ka imaanayo iyagu dhul ma helayaan markaas leanna dhul la qaatay oo la milkiyey bay ku soo aadayaan si marka dhulkan faa'iidadiisu qaa'im ay u ahaato mar walbo cumar ra'yigiisu wuxuu ahaa wixii dhul ah ee la qabto inuu daayo ounan dad u qaybinin dhulkaas marka lagu shaqeeyo wixii ka soo baxo baytulmaalka la geliyo muslimiintao dhan ay ka faa'iidaystaan markaas kuwa gadaal ka imaan doono iyo kuwa hadda joogaba isaga marka siyaasadiisu saasay ahayd axaadiidta qaar nebiga laga fahmayana waa jiraan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam maka iyo kale iyo ma uunan qaybqaybinin wou qabsaday dad mana qaybinin oo dadkii qabtay ma uunan siisiinin marka meeshaas culimmadu waxay yidhaahdaan aayadda waclamuu annamaa hanimtum min shay-in taas waxa aada haniimaysataan oo shay ah dhulkaa laga reebaya waa wixii dhul ka soo harow wixii dhul ka soo haro in la qaybiyo dadkii dagaalka galay loo qaybiyo sidii aayaddu ay tilmaantay laakiin dhul marka ay tahay dhulku khiyaaraa ku jiro oo wuxuu samayn karaa ninka madaxda ah hadduu maslaxo u arka inuu dadkii dagaalka galay u qaybiyana lahu daalik waa u qaybi karaa haddii maslaxada uu ka arkaayo dhulkan in waqaf laga dhigo oo muslimkao dhan faa'iidadiisu ay soo gaarto saasna waa yeeli karaa nebiguna labadaba waa sameeyey sala allahu calayhi wa aalihi wasalam marka aayadda waclamuu annamaa hanimtum min shayin dhul ma ka hadlaysa marka oo waxay ka warramaysaa wixii dhul ka soo harayba amaa wixii dhul ah siyaasadiisa iyo maamulkiisa imaamkaa khiyaar u leh maslaxadoona u fiirina muslimiinta ibnulqayimna sidaasuu xoojiyaa a'imo badan oo muxaqiqiin ah madhabta laakiin waxay qabtaa shaafici dhul iyo maal wax kastou ahaadaba in la qaybiyo ee axaadiidta nebigu uunan qaybinin ka waran wuxuu leeyahay shaafici nebigu wuxuu ka fasax qaatay ama ka idin qaatay dadkii dagaalka galay oo wuxuu yidhi war waxaan iiga tagan iiga tagteen haawaa kaaga tagnay markaasu wuxuu ka dhigay maslaxo caama sidaasuu leeyahay laakiin waxaad moodaa marka khilaafkaas baa masalada ku jira xooggeeduna sidaas hore ayay tahay lowlaa aakhiru lmuslimiina muslimiinta aakhirkooda haddaynan jiri lahayn maa fataxtu ma aanan furteen qaryatan magaalo ilaa qasamtuhaa waan qaybin lahaa bayna ahlihaa dadkeedaan u qaybin lahaa dadkeedana wuxuu ka wadaa dadkii furtay waay meeshaas ayb kamaa qasama nabiyu sal l slam khaybar nabigu sida uu khaybar u qaybiyey khaybar nabiga dhulkeedii qayb badanoo ka mida waa qaybiyey qaybna yahuuddaa loo daayey inay ka shaqeeyaan nusna muslimiinta ay siiyaan wax ka soo baxo nusna iyagu ay qaataan xadiidku wuxuu tusayaa marka cumar sida uu masaalixda muslimiinta uga fikeri jiray oo dhulalkaasi dadka dambe gadaal ka imaan doono ka cabsana in dhul-la-aan ay ku dhacdo si aynan ugu dhicin feygii iyo dhulkiina waxbay ka leeyihiin ayagana lanna ilaahay wuxuu leeyahay waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biliimaan waladiina jaauu min bacdihim baa wax ku leh faygii iyo xoolihii ayb maslaxadaasaa marka cumar uu fiirinaayo waxaa kaloo laga qaadanayaa ninka imaamka in laga rabo masaalixda uu fiirinaayo keliya ma ahan dadka markaas nool xataa dadka imaan doono ee dadka nool ay dhali doonaan masaalixdooda inuu fiiriyo isagaa laga rabaa oo wixii ay heli lahaayeen iyo siyaasadoodu iyo masiirkooda meeshuu ku dambay doono inuu fiiriyaan ee maahan dadkan hadda noolna ha iska baaba-aan ama se dadkan keliya fiiri gadaal waxay ka imaadana ama ha la gumaysto ama yaan la gumaysanin dankama lihi sidaas inuu u fikara ma aha nasiixada muslimiinta sida ka muuqata hadda xadiidkan dad aan weli imaaninoo joogin ayuu ka welwelaya cumar radia allahu canhu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qaatala qofkii dagaalamay lilmaqnami haniimo darteed ninkii u dagaalamay hal yanqusu ma nuqsaaminaya min ajrihi ajrigiisa ninkii dagaalka haniimo u galay ajrigiisa ma nuqsaaminaya yacnii ilaahay dartiina waa u galay waxa uu heliyo waxna inuu soo helo ajrigiisu ma nuqsaamaya qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa qundarun moxamed bnu jacfar ayaa la yidhaha qundar waa laqab naanays qundarna waxaa weeyaan macnihiisu mushaaqib qofka yacni rabshada badan oo rabshoolaha shucba ayaa u bixiyey marka ninkan qaala xadaanaa shucbatu can camrin qaala samictu abaa waa'il qaala xadaanaa abuu muusa alashcariyu radia allaahu canhu qaal qaala acraabiyun lilnabiyi sal l salam nin reer baadiya nebigu wuxuu ku yidhi alrajulu ninka yuqaatilu lilmaqnami haniimo ayuu u dagaalamayaa waalrajulu qofka yuqaatilu liyudkara dagaalamaya si loo sheego ayuu u dagaalamayaa wa yuqaatilu waa dagaalamayaa liyuraa si loo arko makaanahu meesha u taagan yahay darajadiisa ayb man fii sabiilillaahi man kumaa fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku sugan faqaala waxa uu yidhi man qaatala qofkii dagaalamay litakuuna kalimatu llaahi hiya alculyaa kelmaddii alle si ay u ahaato midda sarraynta badan ninka u dagaalamo man qaatala qofkii dagaalamo litakuuna inay ahaato kalimatullaahi ilaahay kelmaddiisa hiya iyadu alculyaa midda sarrayso fa huwa fii sabiili illahi kaasaa waddada alle ku taaga xadiidku marka waxuu yeelanaa waxay tahay hadda ka horna waa soo marnay baabka ugu horeeyey iyo meelahaasaan kusoo marnay xadiidku wuxuu tilmaamayaa ikhlaaska oo qofku inuu jihaadka iyo acmaasha waaweyn oo u qabto ilaahay dartiis ikhlaaskaas marka waxaa la rabaa waxa ku bixinayo qofkan camalkan inuu qabto inay ilaahay dartii ahaato haddii marka ay ilaahay dartiis tahay waxna uu rabo ila meeshaan yacni ilaahay dartiina waa loo galaa dheefna waa laga helaa ninkii dheeftiina niyadduu ku hayaa ilaahay dartiina waa ku hayaa ninkaasi marka isaga maxaa ka nuqsaamaya isaga laftirkiisa marka loo eego ama loo fiiriyo ninka kale ee isagu ilaahay dartii bis u dagaalamay oon adduunyo iyo inuu wax helaba aan markaa aan milicsanaynin labadooda marka laysu fiiriyo naaqis waayo ninkan ayb xadiid nebigu sal l slam uu tilmaamay way tilmaameen macnahaasna oo xadiid baa wuxuu ahaa qolada haddii ay haniimo intay dagaalanto ay haniimo soo weyso ajrigoodaoo dhammaystiran ay helayaan markay haniimo soo helaanna waxay degdegsadeen saddex marka loo qaybiyo qeyb ajrigooda oo usoo degdegtay oo adduunyaday ku qaateen marka meesha xadiidkaa iyo marka la fiiriyo iyo waxaa ka soo baxaayo ninku haddii uu u dagaalamo niyad fiican iyo haniimo wada jirto waxaa weeyaan waa laga ajar badan yahay oo ninka niyadda fiican keliya ku dagaalamaa ka ajar badan isaguna ada wax la-aan ma aha laakiin ile labadaba waa loo dagaalama dabcan laakiin ninkay adduunyo keliya uun tahay oo baacidkii kale haddii uu ka baxo qalbigiisa biswaakaas baabun ay hada kani baabu qismati alimaami imaamka qaybintiisa xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay maa yaqdamu calayhi waxa usoo gelayo ou qaybiyo imaamka waxa loo keenayo oo u imaanayo qaybinta ou qaybiyo wayakhba-u iyo yacni uqarinta oo u qariyo liman qof yaxduruhu isaga la joogo ow amase qaaba canhu liman lam yaxdurhu yacni qofka aan isaga la joogin markaas ow qaaba canhu ama isaga ka maqnaaday xaggiisa yani baabkaana waxaa weeyaan imaamku markuu wax qaybinayo qof maqan wax ma u dhigi karaa qof maqan wax ma u dhigi karaa isaga liman lam yaxdurhu markaas la qaybinayo maqan yahay laakiin kor waa ka joogaa ow qaaba canhuna maxay tahay waaqacada dhanooba ka maqan yahay ma siin karaa ayb qaala xadaana oo laakiin min jihati ahli lxarbi xaggooda qaala xadaana cabdulahi bn cabdilwahaab qaala xadaana xamaad bnu zayd can ayuuba wa huwa ayuub bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can cabdillaahi bni abi mulaykata ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama ayb xadiidkan muxuu u muuqdaa daahirkiisa ya mursalo u muuqdaa lianna cabdullaahi bnu cubaydillaahi bni abi mulayka waa taabici wuxuu kana waramaa nebiga sal ll ly slam maba jooginba isaga waqtigaas waa mursal laakiin gadaalow ka keeni doonaa xadiidka isagoo mawsuulana inuu soo arooray marka xadiidka ayuub waxaa laga wariyey taaratan isagoo mawsuula wa taaratan ukhraa iyadoo ah mursal ah marka irsaalkaani waxma dhibaayo ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga uhdiyat lahu waxaa loo soo hadiyeeyey aqbiyatun aqbiyo aqbiya waa jamcu qaba ama qiba aqbiyadu marka waxaa la yidhaha waxaan dharkan gamiishka ama karambiyoolkao kaleba dharka dadka shaqaynaya ay gashtaan oo yacni dadka caafimaadka iyo waxyaabahaasoo kale ay gashtaan shaatiga weyn oo ilaa jilbaha gaaraya ah saasoo kale waa mare marka kor laga gashto shaqada iyo waxaa lagu qabsado uhdiyat lahu aqbiyatun ayaa loo soo hadiyey min diibaajin diibaaj ka ahaata musaradatun taasoo musaradatun yacni xalqooyinkeedu ay markaa iskor saarsaaran yihiin musaradatunna waa la dabdiyey musararatunna waa la dabdiyey laba macnay kala tahay marka musaradatun marka la yidhaahdo tadaakhulu xilaqi duruuci bacdihaa fii bacdin diraca camburbereedka marka ay birihiisu isdhex galaan oo ay sidii geluusoo kale isku noqdaan iyo daloolkiisa taasaa marka waxaa la yidhaha musaradda marka waxaa weeyaan mare waxaa loo keenay aqbiyo iyadu marka xalqooyin leh oo isku xirxiran xalqooyinkooda isku xirxiran musararatun marka la yidhaahdana min asrartu ayay ka timid asrartuna waxaa weeyaan isu geluusaysan mare markaa guluus leh bidahabi musaradatun xalqooyinkeeda mid laysku dhadhajiyey ay tahay bidahabi dahab layskula dhadhajiyey musararatun la galuuseeyey bidahabi dahab lagu qabqabtay labada dabdi saas faqasamahaa fii naasin dad ayuu u qeybiyey dhexdooda ayuu ka qeybiyey min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah wa casala minhaa wuxuu dheereeyey uu meel gaara dhigay waaxidan mid limakhramata bni nawfal ayuu meel u dhigay hal xabo fa jaa-a waa yimid makhrama wa macahu bnuhu isagoo wiilkiisa uu la socdo almiswaru bnu makhrama faqaama cala albaab albaabkiibuu soo istaagay faqaala waxa uu yidhi udcuhu lii iigu yaar nabigaa yidhi fasamica nabiyu sal l slam nabigaa wuxuu maqlay sawtahu codkiisiibuu maqlay fa akhada qabaa'an mara ayuu soo bixiyey marka fatalaqaahu bihi wuu kala hortegay wastaqbalahu waa ku qaabilay biasraarihi ayuu kula soo jeestay faqaala waxau yidhi yaa abalmiswar khaba'tu haadaa kan ayaan qariyey laka adaan kuu qariyey maradan baan adi meel kuu dhigay yaa abalmiswar khaba'tu haadaa laka wa kaana fii khuluqihi shay-un saasoo idinma dhigan ya shay-un u dhigan wa kaana fii khuluqihi dabcigiisana shay-un waxbaa ku jira shiddatun adayg waayo waa isla meesha warawaahu bnu culayata can ayuuba waqaala xaatim ibnu wardaan xadaanaa ayuub can ibni abi mulaykata can ilmiswar ibni makhrama waa kaama isagoo mawsuula xadiidka qadimat cala nabiyi sal l slam aqbiyatun taabacahu leyt can ibni abi mulayka yacnii mutaabacadan dambe waa wasliga ay mutaabaco u tahay marka labana mursal ay ku wariyeen labana xadiidku waxay u wariyeen mowsuul ahaan maxalu shaahidka xadiidkana waxaa laga qaadanayaa tarjamadiisu ay ka ku imaanaysaa nebigu in loo soo hadiyeeyey aqbiya aqbiyadaasi marka waa wax usoo galay oo isaga loo keenay qof maqanna inuu wax u dhigay ayb tarjamadii xadiidku marka meesha ay iska mudaabaqaynayaan meeshaas oo marka wuxuu samayn karaa ninka imaamka ah wax haddii loo keeno dadkiina u qaybiyo qofna uu wax u dhigo markaa ka maqan qisadii kale cumaanna waa u daliil dagaalkii beder cumaan wou maqnaa oo nebiga sal l salam gabadhiisa oo uu qabay ayaa xanuunsanayd iyada ayuu baxnaaninaya markii nebiga uu qaybinayey haniimadii bederna waxbuu ka siiyey cumaan radia allahu canhu marka meelahaasoo kale ishkaal waxaa ku jiraya nin aan waqacadii xaadirin keef wax loo siiyeena waxay leeyihiin marka culummada waqcadaasi beder markay dhacayso hanaa-imta iyo hab loo qaybiyo oo horreeyey ma jirin laakiin markii dambe oo ay soo aroortay oo hanaa-imtii sida loo qaybinayo la caddeeyey kabacdii qofaan waaqacada xaadirin in la siiyo ma u banaano leanna ma ogtahay dagaalkii beder baa ugu horreeyey maxaa haniimo la qabsado iyo wax la helo qanaa-imtaas marka habkii loo qaybin lahaa lama ogeyn aayaddii waxaa timid marka yasaluunaka can ilanfaal qul ilanfaalu lilaahi warasuul nebigaa loo daayey isaga marka khiyaarkiisa inuu ku qaybiyo markii dambena waxaa timid waclamuu anamaa hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusahu haniimadii in khumus laga bixiyo arbacatu akhmaasna dadkii waqcada xaadira loo qaybiyay tan cumaan marka waa ka horreysay ayb saasay culammadu u towjiihiyeen marka midaanna ad waa hadiyad iyo wax lamida waay haddii iyadu haniime iyo waxaa ma aha ayb ama waxaa la dhihi karaa waa fey maal aan dagaal lagu gelin oo tartiib loo helay maalka feygan ad isagu maslaxadiisa imaamka khiyaar ulaba haniimo kale ma aha baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan kayfa sideebaa qasama nabiyu sal l salam nebiga uu u qeybiyey quraydata waannadiir bani qurayda degmadoodii iyo bani nadiir wamaa acdaa min dalika iyo waxa uu siiyey min nawaa'ibihi yacnii waxa uu ku bixiyey oo waxyaabaha la soo gudboonaanaya ka mid ah qaala marka tarjamadan wuxuu uga dan leeyahay ayb waxa fayga sida loo maamulaayo amwaasha gaalada laga qaado dhowr noocay u qaybsamaan mar waa qaniimu mar waxaa la yidhaha fay waxaa jira annafal annafal waxaa jiro assalab waxaa jiro alradk waxaa jiro kharaaj intuba marka waxaa weeye waa waxyaabo muslimiinta ka soo gelaayo dhinacan gaalada waa amwaal haniima waxaa la yidhaha wixii dagaal looga qaaday gaaladii fay waxaa la yidhaahdaa wixii dhibyaraan looga qaaday dhibyaraantu marka waxay noqon kartaa jizyo in looga qaaday oo lagula heshiiyo jizyadii bixiyaan waxay noqon kartaa waxyaabaha ay u keenaan hadiyaadka iyo waxyaabaha saatan baabka hadda na soo dhaafo kale kharaajka dhulkii inta ka shaqeeya la yidhaahdo ee nusna qaata wax ka soo baxo nusna keena waa fay waxaas dagaal ile laguma gelin wax allaale wixii heshiis marka looga helo looga qaado waxay noqonayaan fay suuratulxashriyaa looga sheekeeyey oo faygu isagu imaamka bangigu u dhigayaa masaalix caamkao ku qabana agoonta masaakiinta dadka safareyda maa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli ilquraa falilaahi walirasuuli walidilqurbaa walyataama walmasaakiin lilmasaalix haniimada laakiin dadaa shaqaysta shan marka loo qaybiyey afar qayb oo kamida waxaa iska leh dadkii dagaalamay qayb khumusaa la yidhaha waa laga bixinaa isna shanaa loo sii qaybinaa casharadii horaan uga soo hadal qayb kale waxaa la yidhaha annafal nafal waxaa la yidhaha abaalgudka ciidanka meel aan la geli karin galo ee qayb libaaxa qaato dadaalo ayuu wuxuu samaynayaa imaamku inuu abaalgud u sameeyo wax dheeraada inuu siiyo wax dheeraad ah in la siiyo nafalaa la yidhaha hadhow marka waa noo imaan doonaa nafalka ma waxaa laga bixinayaa nafalka ma waxaa laga bixinaa khumuska mase asal aslulhaniima waa ka hadli doona qayb iyaduna sidaasaa la yidhaha waa nafal waa abaalgud salab ayaa jira isagana salab waxaa la yidhaha ninka dagaalamo ninka uu dilo qalabka dagaalka uu ku raran yahay isaga qaadanayo markhaatiba u keensanayaa hubkaas dagaalka ee markaas uu ku raran yahay ninkii dilay ayaa la siiyaa waa kii nebiga yidhi yaa dilay man qatalahu markaasaa la yidhi ibnulakwac ayaa dilay markaasuu nebigu yidhi lahu salabuhu ajmac salabka intee laga bixiyaa marka haniimada waa ka horeeya isaga markii wixii lasoo aruuriyo wuxuu leeyahay yaa nin dilay markhaati hadduu u keensado ninkan anaa dilay wixiisii aawo hoo salabku isaga marka intaan wax la qaybininaa la siinaa nin walba wixiisi radki ayaa jiro radki waxaa la yidhaahdaa qof dagaalkii xaadiray laakiin aan ahayn laysa min ahli iljihaad dadka jihaadka uu ku waajibay iyo aan ahayn maalan cunug yaro afariyo toban jir ama saddexiyo toban jir baa iska soo raacay dadka isaga marka maxaa la siinayaa saami male isaga sahmi malaha wax un baa la ysaga tuura naagaa dagaalkii wax ka gashay maalan naag naagtu dagaalku waajib kuma aha waxbaa loo tuuraa iyada laakiin nimankii lama qaybsanayso saamigii de ma qaadanayso liraajili sahmun walilfarisi alaaatu asum iyada waxba kamale sababto laysat min ahli iljihaad ayb radqiga waxaa kaloo la siiya haddii gaal muslimiinta uu soo raaco hal ninoo gaalo un dadkii soo raacayo shiishkii iyo waxaas yaqaano gaaladaas kale wax ka laayay maalan markii haniimadii iyo wixii la aruuriyo maalkiibuu soo fiirina oogaa in la siiya xoogaabaa radqiga aslul haniimada laga saaraa iyadana intaasaa marka amwaashu ay u qaybsamaan yani laga soo qaado sida caamkaa marka amwaashu zakadaa soo raacayso amwaasha muslimiinta kutubaha marka waxaa laga qoray kutubul amwaal oo wax allaale wixii maalba ah meeshuu ka imaanayo iyo meesha lagu bixinayo axkaamteeda ka waranto abuu cubeyd kitaabkiisa ugu weyn alqaasim ibnu sallaam wuxuu yidhi marka xadaanaa cabdulahi bn abi lswad qaala xadaanaa muctamiru can abiihi qaala samictu anasa bna malikin radia allahu canhu yaquul kaana arajulu ninku wuxuu ahaa yajcalu linabiyi sal slam nebigu wuxuu u yeelayay ana khalaati geetimireedyaalo ayaa la siinayay kaana rajulu ninka ansaariga wuxuu ahaa yajcalu linabiyi sal slam nebigu inuu u yeelayay ana khalaati geetimireedyaalo xata iftataxa quraydata wanadiir ilaa nebigu qurayda iyo nadiir oo furtay waa laba degmoo yahuuddu ay deganaayeen fa kaana bacda daalika markaagaas kadib wuxuu ahaa nebigu yaruddu calayhim inuu u celinayay markii horeeda muhaajiriintii maka ay kasoo tageen waxba maynan haysanin rag ansaara marka nebigu geeda iyo waxbay siiyeenoo geedahan iska cuna markii bani qurayda iyo bani nadiir iyo ay wax ka soo baxeen xaggooda ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam geedihii la siiyey geedtimireedyaalkii la siiyey uu dib u celiyey marka maxalushaahidka waxaa weyaan bani qurayda iyo bani nadiir wixii laga qaatay ayaa nebigu uu u qeybiyey muhaajiriintii ansaartii marka muhaajiriintii geeday heleen waaxii markaa awal lagu xiriirinayo waa celinayeen marka baabu barakati alghaazi fii maalihi xayan wa mayitan baabu bayaani barakati alghaazi midka duulayo barakadiisii caddaynteedii buu u baab yahay fii maalihi maalkiisa dhexdiisa loo barakeeyo xayan wa mayitan nolol iyo geeri nolol iyo geeri yacnii ninka ghaasiga ee ilaahay dartii u duula maalkiisa yarka ah ayaa ilaahay u barakeynaa hadduu dhinto iyo hadduu nool yahay maca nabiyi sal l slam nabiga ninka la duulo wa wulaati lamri iyo dadka madaxda ah ninka la duulo madaxda yani jihaadka u baxayso oo duulaysa ayb xadii dheeroo marka waxuu keenay qisadii zubayr bnu lcawaam waxayna ka mid tahay meelaha imaamu lbukhaari xadiidkan uu ku keenay meel aan lagu malaysanaynin inuu ku keenay oo hadda haddii la yidhaha xadiidkan zubayr qisadiisa bukhaari ka dhex raadi meeshan kama heli kartid meel laga malaysanaayo maba aha kitaabu furuud ilkhumus aan ku jirnaa maqisada markaad fiirisanayo dayn iyo wax la dhiibaayey iyay ka warramaysaa ibnu xajar marka wuxuu leeya waa meelaha uu bukhaari xadiid madin madinadiisa iyo meeshii lagu malaynayo uunan ku keenin ayb laakiin isaga hal meelo yaroo ka rabaa bis waa arkaynayb qaala xadaanii isxaaqu bnu ibraahim qaala qultu liabi usaama xamaadu bnu usaama ayaa waxaan ku idhi axadaakum hishaamu bnu curwata miyuu idiin sheegay can abiihi can cabdillaahi bni zubayr qaala cabdillaahi bni zubayr waxa uu yidhi lamaa waqafa zubayru zubayr markuu istaagay yowma aljamal maalintii jamal yowmaljamal waxaa loogu bixiyey jeyshkii waxaa iska hor yimid cali iyo dhinaca kaleo marka caaisha iyo zubayr bnu lcawaam iyo dalxa iyo ay ku jireen caaisha marka ratiibaa marka la siiyey ratigaasay marka fuushay fuushay ciidankuna marka ratiga dhe midigtiisa iyo bidixdiisa iyo ka dagaalamayeen ilaa markii dambe ratigii xataa la faylo gooyayo markaa uu dhaawacmay ayb laakiin iyada waxba lama yeelin waqcatuljamal marka ratigaas ayaa loogu magac daray goo dagaalkii marka labada qolena marka dee ijtihaad iyo wax unbay wateen calina dee dad ahlulxalli walcaqdiya la mubaayacoodeen zubayr iyo dalxana cali kuma aysan haysanin madaxtinimada ee waxay lahaayeen cusmaan dadkii dilay dhinacaagay jiraan meesha adiga aad madaxda ka tahay joogaan soo qaba dadkaas isaguna wuxuu arkayay nimankaas inay niman tiro badan oo xoog badan yihiin hadda haddii halla qabta la yidhaha dagaal iyo fawdo iyo dhib uun inuu sii ziyaadayo marka nin walba xunbuu arkaymarka wuxuu yidhi lamaa waqafa zubayru zubayr markuu istaagay yowma sanadkii soddon iyo lixaad ay dhacday marka yowma aljamal maalintii jamal dacaanii waa ii yeeray aabbahay fa qumtu wuxuu yidhi waan istaagay ilaa janbihi dhinaciisaan istaagay fa qaala waxau yidhi yaa bunaya wiilkaygii laa yuqtalu lyowma maanta la dili maayo buu yidhi ilaa daalimun mid wax dulmiyey ow amase madluumun mid la dulmiyey maahan wax kale lama dilaayo wa innii aniguna laa uraanii la imala gelin maayo ilaa sa uqtalu in la idili doono alyowma maanta madluuman anoo lagaanoo yani la iga gerdaran yahay maahan marka ilaa daalimun ow madluumun marka waxaa laga wadaa ninka dhimanaayo wuxuu ahay laba un isaguna inuu isku arkaayo madluum ninka uu la dagaalamayana daalimu uu arkaayo ninka kale dhinaca kale isagana ka joogo ka soo jeedo isagu madluumu isku arkaaye dhinaca kalena daalim iyo u arkaaye macnahaas ay marka sheegeen ibnu baqaal waxauu yidhi macnaahu daalimun cinda khasmihi isagu waa daalim ninka ka horjeeda marka la fiiriyo aragtidiisa madluumun cinda nafsihi aragtidiisuna waa nin madluum ah ayb lianna kullan min alfariiqayni kaana yata'walu anahu cala sawaab qolo walbaa marka inay sawaab ku taagan tahay bay ra'yiyeynayeen ibnu tiin isagu wuxuu yidhi macnaahu anahum imaa saxaabiyun muta'awil waxay ahaayeen nin saxaabiyo ta'wiilsanaayo fa huwa madluumun laga gardaran yahay wa imaa hayru saxaabiyin ama ninaan saxaabi ahayn oo dagaalka ku jira qaatilun wax dilaayo liajli dunya adduunya darteed u dilaayo fa huwa daalimun yani meeshaas marka maxaa laga rabaa saxaabada inaan danniga loo xumaynin bis ay ka raba imaa daalimun ow madluum macnaa marka laba macnaa lagu macneeyey macnaha labaad waxaa weeyaan nin saxaabi ah oo isagu ta'wiil haysto oo markaa madluumnimo ku dhimana imaa nin aan saxaabi ahayn oo isagu adduunye ku dagaalamayo inuu helo sadbursi kaas waa daalim isaga markaas ama in la yidhaahdo daalimun cinda khasmihi madluumun cinda nafsihi waina min akbari hammii murugtayda kan waxa ugu weynka badanna waxaa ka mid a ladayni waina min akbari hammii murugtayda ka ugu weyninka badan waxa ugu weyn ladayni daynkayga wa afa turaa ma malaynaysaa ee ma arkaysaa yubqii inuu baaqi yeelayo daynunaa annaga daynkeenna min maalinaa maalkeenna shay-an inuu wax ka reebayo ma u malaynaysaa dayntanna lagu leeyahay maalkeenna inay wax ka reebaysa ma u malaysaa fa qaala waxa uu yidhi yaa bunaya wiilkaygiio bic maalanaa maalkeenna gad faqdi dayni daynkayga iga gud oo iga bixi meeshaa marka waxaa laga qaadanaa dee saxaabadu daynku soo ula weynaa maalka dadka iyo xaqa dadka inuu aada ula weynaa oo markaas uu dhiman rabo waxa murugta ku haayo waa daynkaas faqdi dayni daynkayga gud wa awsaa wuxuu dardaarmay bihuluthi maalkiisa saddex marka loo qaybiya qayb wa huluhihi damiirkan marka xagguu u noqonaa wa huluthi huluthi huludkaas ou dardaarmay saddex marka loo sii qaybiya qeybtiisana libaniihi buu u dardaarmay libanii cabdillaahi bni zubayr cabdullahi bni zubayr ilmihiisa u dardaarmay yacni zubayr muxuu u yahay cabdullaahi bni zubayr ilmaha ou dhalay awow u yahay soo maa iyaga dhaxal may helayaan marka ma helayaan ilmihiisiyaa jooga cabdullahi bni zubayraa jooga wiil awow looyahay waxba ma helayan marka si aynan u qadin wuxuu sameeyey zubayr ibnu alcawaam maalka saddex in loo qaybiyo qaybow dardaarmay qaybtii saddex in loo sii qaybiyo qayb ka mida in cabdullaahi ilmihiisa la siiyo maadaama niman waaweynoo xaasasa ay ahaayeen sida u keeni doonaniyaguna aysan waxba ka helaynin dhaxalka wa uluihi wa uluhi uluhi libaniihi libanii cabdillaahi bni zubayr yacni cabdallaahi bni zubayr banii cabdillahi bni zubayr ujeeda yaquulu wuxuu dhahayay ulusu hulusi uluka saddex meelood marka loo dhiga meeshiisa fain fadala hadduu soo reebo min maalinaa maal fain fadala hadduu soo haro min maalinaa maalkeenna xaal uu ka ahaaday fadlun dheeraad bacda qadaa'i deyni deynka guditaankiisa kadib fa ulusuhu liwaladika ulukaasi saddex marka loo qeybiya ilmahaaga iskale cabdullaahi tibuu kusoo celiye qaala hishaamun wa kaana bacdu waladi cabdillaahi cabdullaahi bni zubayr ilmihiisa qaar ka mida waxay ahaayeen qad waasaa inay u dhigmeen bacda bani zubayr zubayr caruurtiisa qaar ka mida yacnii cabdullaahi ibni zubayr ilmaha uu dhalay iyo waxaa isla ekaa qaar uu zubayr dhalay yani adeeradooday la ekaayeen waay cabdullahi bni zubayr ilmihiisa iyo aabbahood niman la dhashay aa isku da camal ahay isla eg ekaa khubaybun wa cabbaadun raggaas walahu yowmaidin maalinka cabdullahi bni zubayr wuxuu lahaa tiscatu baniina wa tiscu banaatin sagaal gabdhood sagaal wiil iyo sagaal gabdhood qaala cabdullaahi cabdullaahi waxau yidhi fajacala wuxuu gudagalay yuusiinii bidaynihi deynkiisa inuu ii dardaarmayo iigu dardaarmayo wayaquulu ou dhahayo yaa bunaya in cajazta haddaad caajisto can shay-in wax aad ka caajisto minhu deynka ka mid a fastacin calayhi mowlaaya mowlahayga kaalmo weydiiso qaala waxauu yidhi fawallaahi baan ku dhaartay maa daraytu ma aanan garanin maa araada wuxuu ula jeeday xataa qultu ilaa aan idhi yaa abati aabbow man mowlaaka mowlahaagu waa iyo qaala waxauu yidhi allah waa ilaahi oo dayntii haddaad gudi weysood kaalmo u baahato rabbi kaalmo weydiiso qaala waxauu yidhi fawallaahi baan ku dhaartee maa waqactu fii kurbatin murug kurbo kuma aanan dhicin min daynihi deynkiisa xaggiisa ugagama aanan dhicin ilaa qultu waxaan dhahayay yaa mowla zubayr zubayr mowlihiisow iqdi canhu daynahu deynkiisa ka gud fayaqdiihi ilaahay waa gudaaya siday ilaahay ugu kalsoonaayeen balarag qofku markuu ducada ahamiyadeedu waxay tahay iyo xaqiiqada ducadu waxay tahay qofku inuu ka beri noqdo awood iyo xaalad awood iyo xaalad markaad ka beri noqoto ilaahay sidaas kugu arko hadda wax ducada kaa manciyo in lagaa aqbalana aada iska dheerayso ducadaada waa la aqbalana xaqiiqada yani ducadaa sidaas a laakiin haddaad ilaahay barinay aada baryayso laakiin xoogaana aada kalsooni yar ay kugu jirto ood adiga isku kalsoon tahay maalkaagii iyo wallaahi meeshaas maalkii ii yaallay iyo ilmihii meeshaas joogay iyo xoogaa niyadda ay ku jiraan ducadiina aada waddo ducadii waxaa weeyaan ma barax tirna ee ducada marka ay aad wax u taraysaa waxay tahay la aqbali ogyahay marka aad cid kale aadan isku halaynaynoo ilaahay keliya aad u jeesato adiga laftirkaana waa iska dareemay markaas oo kale laakiin markay wax kugu laalaaban yihiin iyo meel kale wax kugu laalaaban yihiin ma xaqiiqada ducadana macnaheedu saas waa walidaalika nebigu wuxuu yidhi sal ll ly salam xadiidkii aan soo maraynay sacd binu abi waqaas waa kii uu ku yidhi wahal tunsaruuna watursaquuna ilaa biducafaa'ikum ibnu xajar wuxuu yidhi dadka ducafada waxaa loo aqbalaa ducadooda iyagu meel kale ay u ciirsadaan male ilaahay bay toos ugu ciirsanayaan waa la aqbalaa marka dadka kale laakiin waxyaabo kale isku hadlaynayaan ayb fayaqdiihi waa gudayey faqutila zubayru radia allaahu canhu zubayr waa la dilay ayb zubayr marka weliba markii la dilay hadda raggii dilay cali aad buu uga xumaado niman marka aan qaab fiicnayn baa dilay nin saxaabiya ma dilin cali markuu maqlay buu wuxuu yidhi bashir qaatila bni safiyata binnaar ninkii ibnu safiya dilay safiyata bint cabdilmualib nebiga eedadiisa dhashay zubayr ninkii dilay naar ugu bishaarey wuxuu yidhi marka faqutila zubayru radia allaahu canhu walam yadac diinaaran diinaar kama tegin walaa dirhamanna kama tegin ilaa ardiina dhul buu ka tegey minhaa dhulka waxaa ka mid a alghaabatu haabada dhulka ku yaalla haaba meel magaceed waa dhulkan xijaaz ayay ku taallay dhul ou meeshaa ku lahaa iyo wa ixdaa casharata daaran kow iyo toban daar oo bilmadiinati uu ku lahaa wa daarayni laba daarood oo bilbasrati uu ku lahaa wa daaran daar oo bilkuufati ku lahaa iyo wa daaran oo bimisra uu ku lahaa meelahaasoo dhan marka daaro ayuu ku lahaa qofku waa samaysan karaa daaro marqaala waxa uu yidhi wa inamaa kaana daynuhu daynkiisu wuxuu ahaa alladii calayhi daynkaasoo korkiisa ahaa ana rajula qofka kaana ya'tiihi bilmaal maal ayuu ula imaanaya fayastawdicuhu ammaano ayuu weydiisanaya maalka ihay fayastawdicuhu waa ka ammaano dalbaayey iyaahu isaga ayuu ka ammaano dalbaayey fayaquulu zubayru zubayr wuxuu dhahayay laa maya walaakinahu salafun waa deyn aan waxba ammaano kugu hayn maayee laakiin waa deyna ogow fa innii akhshaa waxaan ka cabsanayaa calayhi korkiisa addaycata inay dhuntaan ka baqayaan ay dayacanto meeshaan marka laba shay baa ku jira qofka haddii ammaano loo dhiibto ee ammaanadii marka isagoon ku xadgudbin ay dayacanto ammaanadii isagoon dayacin ay baaba'do ninka waxba looma haysto shayga laakiin hadduu deyn u qaato si unbaa laga rabaa zubayr marka wuxuu ka cararaa shay inta ammaano ahaan loogu dhiibto isagoon dayacin intuu baaba'o shaygii qofkii iska lahaa bani aadamku waa maal jecelaya doodna kama dhammaanayso isagiibuu tuhmaa marka nacam ninkaan xoolahygii baan u dhiibtay waa iga dayacay isaga iga baabi'iyey xoolihii buu iga haystaa waxaasuu diidaya marka cirdigiisa in saas tuhum oo u galo ayuu ka cararaya marka waxba ammaanaha ii dhiganine waa ku siinayaa deyn waaye ogow saasudhi saasay deynta ku gashay marka ee wuxuu isagu doondoontay ma aynan ahayn fa innii akhshaa calayhi daycataan uga cabsanayaa wamaa weliya maxalushaahidka marka tarjamada iyo xadiidka meesha waa meesha iska mudaabaqeyna wamaa weliya ma uunan maamulin zubayr imaaratan madaxtinimo qadlu weligiis madax ma noqonin walaa jibaayata kharaajin kharaaj iyo meel wax lagala soo baxo kala soo baxeedana ma uunan mil ma aanu ma uunan maamulin yacni meel dhaqaalo ka soo baxayana ma maamulin madaxna ma uusan noqonin walaa shay-anna ma uusan maamulin ilaa an yakuuna fii ghaswatin dagaal inuu ku jira maahane maca nabiyi sal l slam uu nebiga la socdo ow maca abi bakrin wa cumara wa cuhmaana inuu la socdo maahane radia allaahu canhum xalshaahidka marka meeshaa siday ku tahayna waxay tahay ninkii aan madax noqonin oo aan meel maal laga soo bixiyo aan maamulin oo weligiis aan waxaa haddana xoolahanna haysto oo labaiyo toban daar iyo qaabada dhul kule meeshaas marka waxaad ka arkaysaa baabu barakati alghaazi fii maalihi intiisa yartaabaa ilaahay u barakeeyey waa ee hadda nin maalka ku shaqeeyey madaxtinimo iyo nin meel maamulay iyo meel wax ka soo baxaya nin loo dhiibay iyana ma uunan ahayn intan waa keliya jumladan waa waxa uu ujeedkiisu yahay bukhaari qaala cabdullaahi bnu zubayr waxauu yidhi faxasabtu maa calayhi korkiisa waxaabaan xisaabay oo min adeyni deyn ah fa wajadtuhu waxaan helay alfay alfin kun kun inuu yahay iyo miatay alfin iyo laba boqoloo kun kun kun waa imisan waa hal malyan hal malyan iyo laba boqoloo kun qaala waxa uu yidhi falaqiya xakiimu bnu xisaam ayaa la kulmay cabdallaahi bni zubayr faqaala waxau yidhi ya bna akhii adeer kam calaa akhii min addeyn walaalkay zubayr meeqaa lagu leeyaho deyn ah fakatamahu waa qariyey cabdullaahi faqaala waxau yidhi miatu alfin boqol kunaa lagu leeyahay waana saxda boqol kun waa lagu leeyahay ninkii malyan iyo laba boqol lagu leeyahay boqol horta waa lagu leeyahay soo maa been ma usi sheegin marka faqaala xakiimun xakiim bnu xisaam waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa araa anigu u malayn maayo amwaalakum maalyaalkiinna tasacu lihaadihi intaan inay deeqayso maalkiinu inuu boqol kun deeqaayo u malayn maayo faqaala lahu cabdullaahi cabdullaahi baa marka wuxuu ku yidhi ara'aytuka bal ii sheeg bal ka waran in kaanat alfay alfin wa miatay alfin malyan iyo laba boqol hadday tahay ka warran qaala waxauu yidhi maa araakum ma malaynayo tudiiquuna hada inaad awoodaysaan ood karaysaan fain cajastum hadaad ka caajistaan can shayin wax oo minhu deynka ka mida fastaciinuu bi kaalmaysta waa idin kaalmaynayaaqaala waxa uu yidhi wakaana zubayru zubayr waxa uu ahaa ishtara alghaabata dhulka haabada ayuu gatay bisabciina wa miati alfin boqol iyo toddobaatan kun ayuu ku gatay fa baacahaa cabdullaahi cabdullaahi bni zubayrna dhulkiibuu gaday markii deynta la bixinayo dhulkaasuu gaday bialfi alfin wa sitimiati alfin hal malyan iyo lix boqoloo kunuu ku gaday markaisaguna meequu ku gatay boqol iyo toddobaatan kun maalkiisa ilahay waa u barakeeyuma qaama waa istaagay faqaala waxauu yidhi man kaana lahu cala zubayri xaqun war ninkii zubayr xaq ku lahow falyuwaafinaa hana soo gaaro bilghaabati haabada hanoogu yimaado faataahu cabdullaahi bnu jacfar ayaa u yimid wa kaana lahu cala zubayri wuxuu ku lahaa zubayr korkiisa arbacu miati alfin afar boqoloo kun faqaala licabdillaahi cabdillaahi wuxuu ku yidhi in shitum haddaad doontaan taraktuhaa lakum anu waa idiin daynayaa qaala cabdullaahi laa buu yidhi maya qaala wuxuu yidhi fain shitum haddaad doontaan jacaltumuuhaa fii ma tuakhiruuna in akhartum aniga ii dambaysiiya haddaad wax dambaysiinaysaan faqaala cabdullaahi cabdullahi bnu zubayr waxau yidhi laa maya qaala waxa uu yidhi markaa qaala faqdacuu gooya lii aniga ii gooya qidcatan qayb ii gooya yidhi waa yahay inta la qiimeeya qayb loo gooyo ku aado wixii isagu qaala cabdullaahi cabdullaahi waxau yidhi laka waxaad leedahay min haahunaa laga bilaabo meeshaan ilaa haahunaa meeshaas qaala fabaaca minhaa wuu gaday faqadaa deynahu fa awfaahu qaybkiiba uu gaday deynkiisiiba uga oofiyey marka wa baqiya minhaa qaabadii waxaa uga baaqi noqotay ashumun wa baqiya minhaa waxaa ka haray arbacatu ashumin wa nisfun afar saami iyo bara hareen yacnii beertii markii la googooyo qaybo isla egeeg laga dhigay dhulkii afar qayb iyo bar baa hartay faqadima calaa mucaawiyata mucaawiyaa soo galay wa cindahu camru bnu cuhmaan walmundir bnu zubayr wabnu zamcata ay la joogaan faqaala lahu mucaawiyatu wuxuu ku yidhi kam quwimat ilghaabatu haabada meeqaa lagu qeymeeyey qaala waxau yidhi cabdullaahi kullu sahmin miatu alfin cad kastaa boqol kun qaala waxau yidhi kam baqiya meeqaa hartay qaala arbacatu ashumin wa nisfun afar saamiye bar faqaala almundir ibnu zubayr waxa uu yidhi qad akhadtu sahman bimiati alfin qaybaan aniga boqol kun ku qaatay wa qaala camru bnu cuhmaan qad akhadtu sahman bimiati alfin ana saami baan boqol kun ku qaatay wa qaala bnu zamcata qad akhadtu sahman bimiati alfin bis waa la kala qaatay faqaala mucaawiyatu mucaawiya waxau yidhi kan baqiya meeqaa hartay faqaala sahmun wa nisfun saami iyo bar qaala akhadtuhu bikhamsiina wa miati alfin saamigii iyo barka boqol iyo konton kun anaa ku qaatay waa dhammaatay marka qaabadii qaala wa baaca cabdullaahi bnu jacfar nasiibahu cabdullaahi bnu jacfar kii afarta boqoloo kun ku lahaa qaybtiisii loo gooyey buu gatay min mucaawiyata mucaawiya ka gatay bisitti miati alfin lix boqoloo kun uga gatay falamaa faraqa bnu zubayr markuu dhammeeyey cabdullaahi bnu zubayr min qadaa'i deynihi zubayr deynkii lagu lahaa gudidiisii qaala banu zubayr ilmihii zubayr dhalay baa waxay dhaheen ayb iqsim baynanaa miiraaanaa iqsim qaybi baynanaa annaga dhexdeenna miiraaanaa dhaxalka noo qaybi ayb qaala waxau yidhi laa maya ma qaybinayo yidhi wallaahi baan ku dhaartay laa aqsimu beynakum dhexdiinna ku qaybin maayo xataa unaadiya bilmawsim ilaa meesha dadku xajka markay isku yimaadaan mawsimka aan ka dhawaaqo arbaca siniina afar sano afar sano ilaa aan dhawaaqo oon idhaahdo alaa man kaana lahu cala azubayri daynun falyatinaa falnaqdihi alaa hoy man kaana lahu cala zubayri qofkii zubayr dushiisa ugu sugan tahay daynun dayn falyatinaa hanoo yimaado falnaqdihi aan u gudne afar sano markaan naadiyoon dad waayo kadib aan wixii qaybana leanna dhaxalka deyntaa ka horeysaaqaala waxau yidhi fajacala kulla sanatin sanad kasta wuxuu gudagalay yunaadii bilmawsimi mawsimka inuu ka dhawaaqayo meesha dadka isugu yimaadaan xajka falamaa madaa arbacu siniina markay tagtay qasama beynahum markaasuu waxoodii u qaybiyey de deyntii oo dhan ogooda hal dhulaa laga guday bis qaabada bis ayaa deyntii laga guday qaala waxau yidhi wa kaana lizubayri zubayr waxaa u sugnayd arbacu niswatin afar naagood buu qabay wa rafaca hulua uludkiibuu kor yeelay uludkiibuu ka bixiyey intii kaleo marka wuxuu sameeyey qayb galay kula mra'atin naag kasta alfu alfin wa miata alfin naag walbaa marka waxay qaadatay hal malyan ilaiyaguna ogooda umun waay waxay qaybsanayaan sideed meelooda meela waxa uga soo aaday intaas mid walbaa intaas uga soo aaday tarjamadii xadiidku marka waa ismudaabaqaynayaanoo ninkii ilaahay ka cabsado maalkiisa ilaahay waa u barakayna xayan wamayitan oo hadda wamayitan isagoo markuu dhintay kabacdi baa maalka haddana aad u barakoodahalkaan marka sidaas keenay waxaa kale kutusay marka cabdullaahi bni zubayr fadligiisa iyo raganimadiisana waa kutuseen shaqadii loo diray sideediibuu u gutay ayb waxyaaba badan buu marka ka bixiyey fawaa-id badan kitaabka marka sharaxa ayaad ka fiirinaysaabaabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa bacata alimaamu imaamku haddii uu diro rasuulan ergo fii xaajatin xaajo oo u diro ow amarahu bilmaqaami ayb ow amarahu ama ou amro bilmaqaami ou amro oo ku amro hal yushamu bilmuqaami joogid ou amro inay iska joogaan hal yushamu lahu ma loo saami ma la siinaya imaamkii baa nin diray xaaji u diray arrin dagaalka ku tacalluqo ayuu u diray ergey iga noqo buu yidhi meeshaas aad intuu maqnaabaa dagaal dhacay maalan hanii baan la helay ninkaa ma la siinaya marka maqan oo jeeshka u maqan ow amarahu bilmaqaamina waxay tahay ninkii joog la yidhiba oo adiga magaalada maamulkeeda iyo howl kale iyo ninkii joog loo yidhi ma la siinaya hal yushamu lahu qaala xadaanaa muusa huwa muusa bnu ismaaciil abu salamata tabudakiy qaala xadaanaa abu cawaanata qaala xadaanaa cuhmaan bnu mawhab can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal inamaa tagayaba cuhmaanu cuhmaan wuu maqnaaday can badrin beder buu ka maqnaa fa inahu kaana taxtahu waxau qabay bintu rasuuli illahi sal l slam nabiga gabadhiisa ayaa xaaskiisa ahaydoo uu qabay wa kaanat mariidatan waxayna ahayd mid jiran faqaala lahu nabiyu sal l salam nebigaa wuxuu ku yidhi inna laka ajra rajulin adigu waxaad leedahay nin ajrigiisa miman shahida badran bader xaadiray wa sahmahu saamigiisana waad qaadanay marka nebigaa wuxuu ku yidhi joogo inaali buu yidhi la joog iyada xaaskaagii la joog waxaadna leedahay nin bader xaadiray ajarkiisa iyo saamigiisii baa leedahay qisadan marka waxay ku timid ibnu cumar hadalkan inuu sheego nin baa u yimid ibnu cumar markaasu wuxuu ku yidhi dadkan khawaarijta ka mid ahaayo cuhmaan aad u necbaa markaasuu yidhi ibnu cumarow cuhmaan maxaa diray buu yidhi beder qaswatu bedrin ma ka qayb galay maya buu yidhi kama qayb gelin baycatu ridwaan ma ka qayb galay buu yidhi maya kama qayb gelin buu yidhi maalintii uxud oo dhabarjebinta markii lagu sameeyey muslimiinta oo badankoodba dadkii saxaabada marka meel laga jira intay garan waayeen ay in badan carareen maalinkaas dadkii cararay ma ka mid ahaa haa intaas markuu yii wuxuu yidhi allahu akbar buu yidhi markasida inuu wanaag samaynayo iyo wax fiican inuu u takbiirsananayo markuu sidaas yidhi marka ibnu cumar wuxuu yidhi amaa id qulta daalika sidaas haddaad tiri dhegeysu yidhi marka xadiidkan beder tana u sheegay marka nebigaa joog yidhi ajri nin dagaalamay oo iyo saamigiisaba waa leedahay baycatu ridwaanna waxa uu yidhi markii haddii nin cusmaan nimankaas uga sharaf badan agtooda haddii uu jiro oo uu diri karay nebiga sal ll cl salam wuu diri lahaa laakiin cumaan nebigu makou u diray erga inuu u noqdo u diray markii mubaayacada la samaynayeyna labadiisa gacmood ayaa nebiga saas uu isku geliyey midaan isagoo cumaan ka dhigaayo markataasna shaqou ku maqnaayo iskama maqnayn maogtahrasuulkaa shaqo u dirsadaymarkaasu wuxuu yidhi midii kaleo uxudna ilaahay waa cafiyey uu yidhi haddaadan adiga cafinaynin gaar oo ilaahay wuxuu yidhi walaqad cafa allaahu canhum qur-aankooba ku cafiyey ilaahay hadii maxaa maxaa kuu yaal markaasu wuxuu yidhi saddexdaanna qaadou yidhi bax marka ayb adoo saddexdan dambe watana la laab uu yidhi laa bax ka tag ayb qisadu marka saasay ku timid niman marka aad iskaga wareer badanay ahayn ibnu cumar marka waa u imaan jireen badana iyo ibnu cabaas waxyaabay weydii jireen iyo waxyaabay marka ishkaalaad iyo shubahaad iyo waxbay keeni jireen waxay dhihi jireen marka ilaahay sowma dhihin ibnu cumarow maxaa dagaalka uga fadhisaa ilaahay walfitnatu ashaddu min alqatli ilaahay sowma dhihin markaasu wuxuu yidhi waa dagaalanay yidhi annaga markii qofka diinkiisa laga fidnaynayo oo quraysho ay dadka diintooda ka fidnaynaysay waa dagaalanay yidhi annaga laakiin adiga iyo qowmkaaga wuxuu yidhi inamaa tuqaatiluuna waxaad u dagaalamaysaan lilfitna ayaa u dagaalamaysaan wayakuuna diinu ligayr illah markaa wuxuu yidhi ina laka ajra rajulin miman shahida badran wasahmahu xadiidka marka tarjamadiisa oo ismudaabaqaynaya oo nin maqan oo shaqo loo diray ama joog la yidhi in saami la siiyo laakiin saamigaas bay fuqahadu isku haayaan qisadan cusmaan waxay leeyihiin waxay timid qabla inta aan haniimada iyo axkaamteeda aada loo faahfaahin markii nebigu un haniimada shanigeeda isaga ra'yigiisa loo daayey ayay dagaalkii bader khanaa'imtiisii iyo saasay ku dhacday laakiin wixii ka dambeeyey ee haniimooy khanaa'imtii la xadeeyey ee dadku say u qaybsanayaan la sheegay ninkii uun waqcada xaadiro unbaa iska lahay markaas halkaan iska joogo bilah towfiiq sal allah sal allah